أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diradda jimcaha oo toddobaadkii maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxaynu kaga hadli doonnaa taariikhda dowladda turkiga oo ka mid ah dowladaha faragelinta ku haya dalka soomaaliya dhowaana diyaaradaheeda dad badan ay ku laayeen gobolka shabeellaha hoose barnaamijka waxaa igala qaybgelaya qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka aqoon-yahan soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaan fursad ku siin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasha oo aynu ka qabanay aarahadooda ku saabsan faragelinta turkiga waa mar kale iyo barnaamijka diradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka diradda jimcaha ayaan gudagali doonaa dowladda turkiga waxa ay ka mid tahay dowladaha cilmaaniga ah ee faragelinta ku haya dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay mustafa kamaal ataturki oo ahaa nin cilmaani ah kana soo horjeeday diinta islaamka ayaa wax badan ka bedelay dalka turkiga markii ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta waxaana uu meesha ka saaray diinta islaamka isagoo ku bedelay shuruuc iyo qawaaniin lidku ah diinta islaamka waxa uu fasaxay in dumarka ay ka qayb qaataan siyaasadda waxa uu mamnuucay xijaabka isagoo amray in aadaanka lagu bedelo af turki waxa uu la dagaalamay cid kasta u nasab sheegata islaamka isagoo diiday in la samaysto xisbi mabda islaamka wata turkida cilmaaniyiinta ahaa ayaa ninkaasi u aqoonsaday aabbaha dalka raadkiisii ayaa ilaa iyo hadda laga dareemayaa waddanka turkiga oo dowladda halkaa ka jirta waa dowlad cilmaani ah martida barnaamijka ayaan soo dhoweynayaa muddada barnaamijku u socdana waxaan sidoo kale faaqidi doonaa turkiga iyo dhibaatooyinka uu ku hayo soomaaliya marka hore waxaan siinayaa sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh cali katiin taariikhda turkiga marka laga hadlayo aad bay u dheertahay waa ay fac weyn tahay hal barnaamijna laguma soo koobi karayo bal adigoo isdul istaagaya wax u nooga sheeg taariikhda dowladda turkiga الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى سيدات بقليسين والآلف ونوشيغي الدولة التركية أما الجمهورية التركية runtii waa taariikh dheer oo u baahan xalaqaad badan in laga qabto oo laga sheekeeyo meeshay ka soo bilaabatay iyo asalkoodii meeshay ka yimaadeen qoladan turkiga la yidhaahdo iyo maraaxishii ay soo mareen Eh, turkigu waa qowmiya ka mid a qowmiyadaha adduunka ku dhaqan maraaxil badanna way soo mareen xilli waxaa jirtay ahaayeen dadka ugu dhib badan la dagaalanka muslimiinta iyo islaamka nebiguna sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu ka sheekeeyey inay turkiga lala dagaalami doono qolooyin aada u dhib badanna ay yihiin waagii dambe markii islaamku xoogeystay eh, dagaallo badanna ay dhaceen dad badan oo ka mid a qowmiyadaasi waxay noqdeen ciidamadii islaamka ka mid noqdeen waxay u noqdeen dadkii hogaaminaya islaamka dad badan oo iyaga ka midna islaamka ay soo galeen ilaa markii dambe ay gaareen inayba iyagu hogaamiyaan dowladdii islaamka dowla cuhmaaniya Eh, sidaasi marka waxay ahaayeen kuwo ku hogaamiya islaamka qaarado fara badanna gaarsiiyey dowladdaasoo dowlad waasaca ahayd dadka muslimiintana ay harsanayeen khilaafadii islaamka ee markaa caalamka islaamka ka talinaysay dhool aada u fara badanna gaartay oo caalamka ka mid ah kadib waxaa dhacday waddamada reer yurub oo iskaashanaya ayaa dagaal adag oo dhan kasta ah waxay ku soo qaadeen dowladdii cuhmaaniyada ama khilaafadii cus- cuhmaaniyada inay ridaan ay baaba-ashaan qaswul fikri aada u weynna way ku soo qaadaan markii koowaad waxaana keenay arrintaasi oo ka faa'iidaysteen dacfi ku dhacay dowladdaas dhexdeeda iyo khilaafaad badan iyo manhajkii saxda ahay oo ka inxiraaftay ayaa waxay keentay in laga faa'iidaysto oo waayihii dambe waxaa ku soo batay caqaa'id xunxun oo aada u fool xun ilaa ay gaareen markii dambe inay la dagaalamaan dadkii muwaxidiinta ahaa ee towxiidka ummadda ugu baaqayay ay ka mid ahaayeen sheekh maxamed cabdiwahaab raximah llahu tacaala iyo dadkii duriyadiisa ahaa iyo imaaradii ay dhiseen oo markaa xarameynka xukumaysa waagii dambe inay la dagaalamaano dagaal aada u ballaaran ay ku qaadaan dhankaa masarna ay ka soo abaabulaan weerarkay kusoo qaadayeen dowladda islaamiga markaa dhisnayd xilligaas marka waxaa bilowday nimankaasi inay markaa shirkiyaad iyo khuraafaad dadkii ay ku xiraan qubuuraha taasna waxay keentay inay dib u laabtaan inay baaba-aan nin la dhihi jiray mustafa kamaal ataturki ninkaasaa marka u dhameeyay waagii dambena ninkaasoo gaaladu ay soo samaysteen heshiisna ay la soo galeen heshiiskana ay ka mid ahayd in khilaafada la baabi-iyo kitaabka iyo sunnada dhaqankooda la joojiyo shacaa'irta islaamka lala dagaalamo dadka qowmiyado iyo waxaas lagu faafiyo calmaaniyadana ay ka hirgasho waddankaas islaam dambe iyo sheegistiisa iyo dowlad guud oo islaamku uu leeyahayna aysan jirin arrintaa runtii aada buu u guulaystay waddankii oo dhan wuxuu ka mamnuucay shicaar islaam leeyahay xataa koofiyadihii iyo qamiiskii waa la joojiyey dhaqankii reer galbeedka siday u labisan jireen dadku ayaa la gaarsiiyey gabar xijaab wadata waddanka waa laga mamnuucay aadaanka in lagu lagu adimo luuqadii carabiga waa la mamnuucay masaajidii qaar waxaa laga dhigay meel maxtafi ah oo wax lagu markaa lagu soo bandhigo ayaa laga dhigay culays aada u weyn ayuu ninkaasi ka taliyey oo heerkaas ayuu gaarsiiyey waad mahadsantahay sheekh cali cabdulaahi axmed dhankaada turkiga marar badan socdaal baa ku martay maxaad ku dari kartaa taariikhda casriga ah ee turkiga بسم الله الرحمن الرحيم هرت دمان وسلام على أصحابتا ضدك قبجلسة خاصة محمد داهر سلام كبعد تركيا و دولد معناها قوم وين واي وحل بدن سو جرتي حل الإسلام كا مالي الإسلام كو دنبي دولد الإسلام كو دنبي سو برتي هاد تاسو سو غفتي عصري هذا اللي جوجو marka waxa weeyaan dowladaha maanta jira ragalbeedka ayaa wax la qaybsatay ururo badan oo kamid ah ragalbeedkana waa ka tirsan tahay marka ururka ugu weyn ee kamid tahana hadda hergalbeedkan waa ururka layidhaha neto ciidanka ugu badan oo neto ay leeyihiin wadamo badan ay ka dagaalgaleen wadamadaas marka ay kasoo dagaalgaleenna dhowr wejiay leeyihiin oo wejina waa wejiga neto wejina waa wejiga muslima macnaha magaca muslimka wataan marka waa midi laba afle waayo turkidu marka way dhib badan tahay marka kulley waxay ku fiican tahay laakiin in loo kala qaado dowladda ase siyaasad ahaan turkiga iyo dad ahaan turkiga macnaha in loo kala qaado ayay ogaa ay ugula fiican tahay magarata oo ninkii la dhihi jiray atator turki oo aas-aasaba ayada dhan baa aas-aasay oo magacan turkiga meesha uu ka imaaday magacaas keenay atator turki waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa waa ninkii soo rogay oo yidhi macnaha dee adinka xataa af turkiga lagu adimo qisada dheera waxaa jirtaa dumarka xataa in la yidhaahdo macnaha xijaabka laga qaado meel loo sameeya xataa lagu gubo dharka xaafadaha laga soo aruursho meel loo sameeyaa jirta oo hataa lasoo hadda ilaa hadda turkiga ku taala magaalada istanbul ku taalaa jirta marka turkigu dowladda islaamka in dhacdana qeyb ka ahay dad badan oo turkiya kamid ahay haddana welina macnaha dad badan oo turkiya ayaa aaminsan dowlad qoomiya ah oo macnaha turki la yidhaha inay jirto dadka turkiguna cilmaaniyadda waa macnaha dowladda keliya maaha dadka xataa dadka shacabka xataa cilmaaniyadda inkastoo xoogaa hadda ay dib usoo noqonayaan labaatan sano u dambeeyey macnaha islaamka usoo dhawaanayaan laakiin waxaa la dhihi karaa dadka turkidu labaatan sano ka hor boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan iyo shan dad cilmaaniyiin ay ahaayeen macnaha dad cilmaaniyiina ay u badnaayeen ahaayeen laakiin waxaan muddo labaatankan sano oo u dambeeyey xoogaa in dhinaca islaamka usoo dhawaanaya shacab ahaan markii laga hadlo waagaag shacalkatiin in dowladda turkiga ma dowlad islaamba maxay tahayna mowqifka ay culimada ka qaateen dowladda turkiga ee majaraha ay u hayaan cilmaaniyiinta dad badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan dowladda turkiga inay tahay dowlad islaam ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan turkiga way jiraan dad badan oo shucuub ah oo muslimiin oo aada u fara badan oo atraag ah way joogaan laakiin dowladda meesha xukumaysa iyo qalada xaakimada ah meesha ka talisa ayaa laga hadlayaa adowla turkiya marka lagu leeyahay marka qolooyinkaas waagaas hore culammadu mowqifka ay ka qaateen kuwa maanta joogaana kuwaasooba ka sii liitaan baa la dhihi karaa sheikha la yidhaahdo alimaam cabdullaahi ibnu cabdiladiif oo ka mid a culammadii najd ayaa la weydiiyey dowladdan turkiga ka waran baa la yidhi maxay tahay xaalkeedu qofkase muslim u aqoonsada dowladdaas oo inay gaala yihiin aan aaminsanayn xaalkiisu muxuu yahay in lala jihaado xaalkeeda maxay noqonaysaa su-aal noocaasaa la weydiiyey dadka dowladdaas soo kaxeeya ee dadka muslimiinta kor keena ee muslimiinta ku gumaada ayaga xaalkooda muxuu noqonayaa waa sida maanta gurgurta iyo kooxdiisu ay noogu keeneen nimanka atraagta oo ay rabaan inay ku baabi'iyaan dadkii muslimiinta ahaa diintooda iyo dhulkooda ay u gacangeliyaan dhaqaalahooda ay u gacangeliyaan dhacaankoodana ay ku daadiyaan sida maanta ay waxbax suuqayaan ad arkaysaan oo ilmo yar yar oo saqiiro ah ayay baabi'inayaan ayagoo difaacaya dimuquraadiyadda iyo calmaaniyada iyo gaalnimada difaacaya imaamka markii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay man lam yacrif kufra dowlati walam yufariq baynahum wa bayna albuqaati min almuslimiin lam yacrif macnaa laa ilaaha ila allah qofkan garanin dowladda turkiga gaalnimadeeda oon kala sooci karin dadka buqaada ah ee dowladda islaamka ku kacsan ee mucaaradka ah ee muslimiinta ah iyo ayaga aan kala sooci karin qofkaasi ma garanin laa ilaaha ila allahu macnaheeda wax uu ka yaqaana diinta mabalaaba diinta maba fahmin inta uma dhaafin marka haddaad aragto qof dhahaya dowla turkiya alcalmaaniya ee dastuurkeeda intaasoo gaalnimo ay ku taalo ee ka mida xilfu nato isbahaysiga nato maraykanku hogaamiyo ayay ximin ka tahay waxayna aada ugu sacyisaa oo juhdi ku bixisaa inayd raa yurub ka mid noqoto leyla wanahar ayadaasay u sacyinayaan wax kasta ayaday siisanayaan niman sidaa u dhaqmayo gaalnimada banaanka iska taalo qofkii yidhaah dowladdaasi gaalo ma ahane waa muslimiin qofkaasi laa ilaaha ila allahu maba garanba qofan laa ilaaha illa allahu aqoon muslim ma yahay muslim ma ahan macna marka sheikhu wuxuu kusii daray fain ictaqada maca dalika ana dowlata muslimuun fahuwa ashaddu wa acdamu awal gaalnimada bisuusan garanaynin laakiin hadduu yidhaah waa muslimiin muslimiintay maanta matalayaan rajib dayib ardagan iyo kuwa lamidkaa ayaa muslimiintii matalaya qofkii sidaa la yidhaha muslimiin weeye asagu waaba kasii daran yahay wa hada huwa shaku fii kufri man kafara billaahi wa ashraka bihi waa qof ku shakiyey qof allah ku gaaloobay alla la wadaajiyey cid kale ayuu la mid yahay marka dowla turkiya dowla calmaaniya mushrika yacni mujrima muslimiinta baabi-inaysa usoo duushay dhaqaalahooda iyo dhacaankooda iyo caqiidadoodaba inay la qaadato ninka u aqoonsan inay dowla muslima tahay asaganba muslim ahayn waman jarahum wa acaanahum cala almuslimiina biayi icaanatin fahiya riddatun sariixa wuxuu leeyahay sheekh cabdiladiif cabdullahi bin cabdiladiif qofkii u soo jiida nimankaa turkiga muslimiintii u keen dhulkoodii buu keenayaa badihii buu siinayaa dekadii buu ku wareejinayaa heshiisiyu la gelayaa muslimiintana uga kaalmeeyo dagaalka muslimiinta ay kula jiraan ku gacan siiya noocu raba kaalmahaasi ha ahaado fa hiya riddatun sariixa waa gaalnimo cad oo bannaanka iska taalla weeyaan addurar saniya ayaad ugu laaban kartaa mujalladka toban iyo saddexaad safxada afar boqol labaatan iyo sagaal marka kufriga nimankaasi sidaas ayay culimmadu ka yidhaahdaan kadaalika hadalka hadal la mid ah ama kaba si adag ayaa culimmada qaar ay uga jawaabeen markii la weydiiyey nimankan xaalkooda iyo waxa ay ay aaminsan yihiin
cabdulaahi in turkiga sagaashameeyadii waxa uu ka mid ahaa dowladaha kusoo duulay dalkan oo maraykanku ku caawinayay in la gumaado ummadda soomaaliyeed maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda soo jireenka ah ee duulaanadii turkiga oo xilligaasi kasoo bilowday marka loo eego dalka soomaaliya
waxaan hadaa dib u noqono sagaashamayadii horta turkidu ciidamadii soomaaliya miday kamid ahaayeen weliba waxaan daan qaldanayn ninkii labaad oo ciidanka hogaaminayay ciidanka la dhihi jiray unisom inuu taliyaha ciidamada guud inuu ahaan jecelahay hebel cornel beer meel yidhaha saas waxaa layidhaha jecelahay haddaanaan qaldanayn marka turkigu waagaas waa yimaadeen wadamo badan ayaa yimid oo magaca muslimka wata iyo magaca kuwa muslim ahayn laakiin muhimmadda waxay ahayd waxaa kusoo aaday dowladda soomaaliya magay burtay maxamed siyaad iyo ruushku markuu buraa soo aaday marka ilaa waagaas reer galbeedku waxay bilaabeen oo ay wadeen qorsho ah in soomaaliya maadaama ay sovietka ay dhinaceeda sovietka ay kamid ahaa jirtay dowladdii meesha kurtan ay ka baxday galbeedku waxay bilaabeen dowlad macnaha reer galbeedka la shaqaysa una shaqaysa kuna xiran oo macnaha babad ah ama macnaha raaciyo ah inay sameeyaan marka sababtii ugu horreysay soomaaliya u imaadeen ciidamadaas waxay ahayd macnaha dee in soomaaliya neeta lagu soo daro macnaha xaggaas lasoo gelsho dagaalaa dhacay waa la ogaayey waa waxa macnaha taarikhda ku qoran kabacdi marka maraykanku markay baxeenna siyaasadda soomaaliya wejiyo badan yeelatay turkigu marka markii dambe uu soo labakacleeyana laba weji oo kusoo gala soomaaliya mid waxau wakiilo u ahay ururka neto oo urur ahaan neeta ahaan isagoo ah ayuu imaaday sida saxdaana waxay tahay haddaan neto ogeyn oo macnaha ururka neto aysa ogeyn macnaha turkigu aysa raalli ka ahayn macnaha turkigu ma imaadeen soomaaliya midna maadaama dadkan dad asalkooda muslim ay yihiin magacaas muslimnimada ay kusoo galeen soomaaliya soomaalidu marka hal dhinac ay ka fiiriso ah dhinaca muslimnimada oo dadkan dad muslim waddan muslim turkigu inuu yahay asalkiisa muslim ahay oo taariikh leh soomaalidu dhinacaas baysa ka fiirsadeen laakiin kama isa fiirin maxaa ku hoos duugan magacan muslimnimada muslimnima saxa miyay wadaan marka turkigu asaguna danoo wataa oo asagoo laftirkiisu macnaha dee xoogaa ina dhaqaalihiisu soo koreen awood xoogaa soo yeeshay waa midoo wataa reer galbeedka tiisiina way ku hoos jirtaa marka hadda haddaan haddaan tagno meesha ilaa libiya dowladda la sameeyey qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo nin mucaarada kasoo horjeedo oo faransiisku taageero wuxuu dhaha dowladdan taageeraa qaramada midoobay ay taageerto aakhirkii maxay ku dhamaatay maxay ku dhamaatay ninkii khaliifa xaftar oo hogaami kooxeedka markii laga raayay shidaalkii waxaa loo siixaa turkiga loo siixaa because khadaafi dowladdiisii ma sida soomaaliya kale ay ahayd ma ahayn dowlad ma ahayn maxaa la yidhahdaa reer galbeedka u jejeerta ma ahayn ruushka ay u jejeerto khadaafi waxaan ognahay ruushka keena meesha oo khilaafka waddan ku qabsanaya marka soomaaliya iyo libiya sina waa isla socdaan sina waa ay u kala socdaan syria hadda syria oo kala fiiri syria ruushka ayaduna ahayd dadka ruushka taageer gruubkii ruushka oo shuuciyadii ahayd dagaalkii sokeeye magoo dhacay iyadana sidoo kale waxa waaye turkigu turkiga loo isticmaalay marka meelna waa iska leenahay meelna waa ku kala gedisannahay laakiin sida badan waxa waaye waa hal doon hal meel ay uga socotaa oo waxa waaye turkigu islaamnimana waa kugu soo gelaa tii neetana waa ku hoos jirtaa oo dee waa bidi laba afle ma garata waad mahadsantahay cabdullahi waan kugu soo laabanaya toddobaadkan diyaaradaha dowladda turkiga waxa ay duqeymo wax xooshynimo ah ka geysteen tuulada baqdaad oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaa waxa ay ku laayeen dad rayid ah oo labaatan ruux ka badan dad badanna waa ay dhaawaceen kuwa dhintay waxaa ku jira caruur iyo haween sidoo kale dad waayeelo ah ayaa ka mid ahaa dadka ku baxay gacanta turkiga xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ka hadashay xasuuqa ay geysatay dowladda turkiga waxaana ay warbaahinta usoo bandhigtay magacyada dadka ku dhintay duqeymaha diyaaradaha dowladda turkiga mahad ayaa soo jeedinaya bayaan dhanka mujaahidiinta ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan looga hadlayo duqayntii uu turkigu ku xasuuqay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa tuulada baqdaad bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay diyaaradaha dagaalka turkiga oo shacab ku xasuuqay duleedka afgooye intaas kadib waxaa lagu bilaabay bayaanka aayadda qur-aanka ee ah
ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
hordhaca aayadda qur-aanka ah kadib waxaa bayaanka lagu yidhi ayadoo qayb ka ah falalka guracan ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu kula kacayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah labaatan qofood oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka turkigu xalay ka geysteen tuulada baqdaad ee hoos tagta degmada afgooye wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa ugu horrayn gentaal ku dhuftay masjid ku yaalla tuulada baqdaad halkaasoo ay dadku taraawiix ku dukanayeen dadkii ka soo badbaaday duqaynta oo u soo cararay gudaha tuulada ayay mar labaad gentaal la beegsadeen halka gantaalka saddexaadna ay kula dhufteen goob beer ah oo ay dadka shacabka ah naftooda kula carareen bayaanka oo sii socda ayaa looga hadlay tirada dadka ku shahiiday duqaynta uu turkigu ka geystay tuulada bakhdaad waxaana lagu yidhi bayaanka dhimashada inta la xaqiijiyey waa labaatan qofood oo u badan dumar iyo carruur dhaawacuna intaas waa uu ka badan yahay waxaana ku jira qaar dhaawacoodu aad u culus yahay bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo gudbiyey tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu yidhi bayaanka tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa lagu ogaaday in dadka shacabka muslimiinta ah ee ay xasuuqeen diyaaradaha turkiga ay kala yihiin kow nuur aadam toddoba sano jir labo asmu aadam toddoba sano jir saddex ishfuq aadam siddeed sano jir afar yaxye aadam sagaal sano jir shan daahir aadam sagaal sano jir lix aadam boote siddeed sano jir toddobo sadaam ismaaciil cali sagaal sano jir siddeed ibraahim siidow sagaal sano jir sagaal najme siidow kow iyo toban sano jir toban cabdulaahi boote kow iyo toban sano jir kow iyo toban nasteexo sheekh nuur toban sano jir labiyo toban cabdi siyaad cabdi sagaal iyo toban sano jir saddex iyo toban farxiyo xuseen xasan farxiyo mariid labaatan sano jir afar iyo toban aamino cabdi soddon iyo saddex sano jir shan iyo toban siidow soddon iyo lix jir lix iyo toban ismaaciil cali deerey soddon iyo toddoba sano jir toddobiyo toban asli buule xasan afartan sano jir siddeed iyo toban xaliimo abiikar nuur afartan iyo shan sano jir sagaal iyo toban ureen caamir lixdan sano jir labaatan ruqyo xasan maxamed toddobaatan sano jir intaasi waa dadka shahiiday oo uu tirakoob ku sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qaybaha dambe ee bayaanka ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xanuunka iyo murugada la qaybsanaysaa qoysaska muslimiinta ah ee uu cadowga turkigu ku xasuuqay deegaanka bakhdaad ee shabeellada hoose waxayna allah uga baryaysaa inuu shahaadadooda ka aqbalo inta dhaawaca ahna uu caafimaad buuxa siiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale caddaynaysaa in xilliga ay duqayntu dhacaysay aysan dad ka tirsan mujaahidiinta ku sugnayn deegaanka islamarkaana duqaynta si ula kac ah ay cadowgu ula beegsadeen shacab muslimiin ah oo deegaankooda si nabad ah ugu noolaa ugu dambayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillaah kaasoo ah dhabbaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta waad mahadsan tahay mahad qadiyadan dhanka xarakada shabaal mujaahidiin mas-uuliyiinta ka hadasha waxaa ka mid a sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana uu shiiqu sheegay in diyaaradaha turkiga ay si bareer ah u laayeen dadka rayidka ah waxaan rabaa inaan tacsiid u diro dadkii dowladda turkigu ay ku xasuuqday tuulada baqdaad tuuladaasoo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose meeshay dariska yihiin ku taalla ee sida ulakaca ah loogu baabi'iyey masaajidadii iyo guryahay deganaayeen waxaan leeyahay dadkii dadkaasu la xasuuqay ka dhinteen ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo ayagana shahaadadooda allah ka aqbalo dulmiyaa lagu dilay guryahoodaa lagu dilay iyagoo ilaahay caabudayaa lagu dilay ciyaalka meeshaas lagu xasuuqana ma aha waxa isaga dhacay si kama a sababta oo ah waxaa la ogyahay diyaaradda turkigu waxay leedahay kaamirooyin kala saari karaa nin shabaab oo mujaahid oo hubaysan iyo canug saddex jira haddaysan kala aqoonna ilmaha ayagoo yaraantaas qaba gantaalka lama hesheen ee kaamarooyinka ay kula aadisayay leedahay idan waxaa maragma doonto ah in si urakaca ciyaalkaas iyo haweenkaas iyo dadkaas doqowda loo laayay dadkaas waxaan leeyahay marka ha la sabro waxa laydinku dilaayo waa diinkiina iyo dalkiinna waxaana soomaalidu tiraahdaa hal aad nin ku baratay kaama baktina layidhi dadka leyntooda maanta waxaan ku barannay oo dadka tuuladan degan khaasatan ay hadda ku ogaadeen wejiga dhabta ah ee gurmadka la sheegay inuu ardugan soomaaliya uu u fidaayey waa layntaas iyo baabi'intaas dadka shacabka horeyna waxaad ogtihiin inuu u dhacay irihi dhaqaalaha ummadda ku nooleed ee dekedii iyo eraboorkii uu qabsaday uuna gaajaysiiyey shan kun oo qoys oo la dhihi jiray majakuusi marka intii ka- dadkii kasoo hartay inta gaajada ku dhimantay intii kasoo hartayna gantaal u qaybiyey marka waa wejiga dhabta ah ee uu leeyahay erdogan iyo dowladdiisa akhlaaq xumadooda islaamka dheeridooda dadaa waxaa leeyahay dowladda turkiga waa muslim waa kan waa khilaafay ahaa jirtay war turkiya haddaanan diin isugu imaan annaga iyo ayaga waxaan isu nahaba lama arko shacbi ka hadlimaya dowladda ridadan ka hadlaya Eh, dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay baraarugaan turkigana ay xisaabkiisa ku daraan iskana dhacshaan w- waayahay kaasi waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxaan ku laabanayaa sheekh cali cabdulaahi cali katiin sheekh enna turkiga iyagoo cilmaani ah haba sheegtaan islaamnimo maxay tahay hadafka iyo danta ay ugu soo duuleen dalka soomaaliya iyadoo aan ognahay in qeybo badan ay muuqdaan sida dhaqaalaha militari ahaanna dadkii bay laynaysaa oo tuulada baqdaad waad ogtahay dad badan bay kulaysay marka hadafka ay leeyihiin iyo ujeedka ay usoo duuleen maxay tahay
maanta meesha ay marayso waa mid qof kastoo caqli leh oo caalamkan ku nool oo wax fahmaya oo aan majnuun ahayn ama aan waxba ka warqabin oo qayr mumayis marka waxa weeye aan ahayn uu fahmi karo waxay ku dhaqmayaan waxaa noogu filan inta hadda ay nagu sameeyeen iyo waxa ay la yimaadeen waxay u soo duuleen oy turkiya uga yimaadeen oy u samaysteen xeradii ugu weyneed oo waddankooda meel ka baxsan ay ka dhisaan iyo ciidan ay geeyaan oo la ogyahay jaziiro inay ka samaysteen halka ay degan yihiin waxay u yimaadeen waa la dagaalanka shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala uma soo gurman mana noogu imaanin inayna hormariyaan inay dhaqaalana siiyaan inay dowladda noo ilaaliyaan inay siyaasadda noo toosiyaan inay islaamnimada ay noo waardiiyaan nooguma imaanin ila waa gaalo xukunkeeda soomaalina sheegay dowla turkiya gaalo ma waxaase noogu imaanaysaa laa ilaah baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala gaalo iyo cadaawadeeda alla nooga sheekeeyey laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum soo ma gaala marnaba ka suuli maayaan fasaadkiina inayna fasaadiyaan diintiina la dagaalamaan akhlaaqdiina baabi'iyaan ay beddelaan jiritaankiina waxayna jecel yihiin wax kastoo idin dhibaya baabi'eenna iyo burburkeenna ay jecel yihiin wakayru shaahid waxaa kuwa waqcadii ugu dambaysa baqdaad ka dhacday dadkii marastahaye xasuuqeen diyaaradahooda ay ku xasuuqeen waa kayru shaahid ku tusinaya oo qof kastoo caaqiluhu uu garan karo waxa ay u socoto dowla turkiya waa noocaas wey ilmaha inay xasuuqaan yayarka saqiirada ah yaa dadka amooyinta guryahooda iska joogeen diyaaradahooda ku duqeeyaan iyagoo ilaalinaya dimuquraadiyadda iyo gaalnimada ilaalinaya masaalixdooda khaaska ilaalinaya dadka hantidooda inay boobaan u socda ayay diyaaradaha ku duqeynayaan heshiisyay la gelayaan kuwii ay meesha keeneen ay ku waardiyeysanayeen ay rabaan dadka inay ku xalaashadaan xoolahooda ku dhacaan badda ay ku boobaan biriga ay ku boobaan dhaqaalaha ay ku qaataan bay doonayaan inna dhacaan bay rabaan dhan kastaba naga dhacaan diinta nagala dagaalamaan bay rabaan dhaqaalaha nagala dagaalamaan bay rabaan wax ay noo reebanayaan ma laha nimanka marka waa inaan garanno kuwa noogu cadowsan ayaga inay yihiin waxay matalayaanoo meesha u fadhiyaan waa isbahaysiga naatay u fadhiyaan ila ururkaasay ka tirsan yihiin gaalada meel maraykan ku duula ma jiro ilaa way la socdaan ilaa afghanistan way la socdeen way la duulayeen ha, meesha maraykan taga waa la socmaa ma iyaga maraykan waa isku xiran yihiin hal urur bay ka wada tirsan yihiin mawaafiiq iyo maca waxaa u dhigan ballanno ay ku wada socdaan oy ku midaysan yihiin marka nimanka noocaasi ee gaalada sidaa safka ula ah inta maanta naloo islaamiyo oo naloo xayisiiyo oo dowladda islaamka matalaysana lakaga dhigo annaga waxayna tusinaysaa dabaalnimadeenna wey iyo caqlixumadeena war nimanka yuhuuddaad aragteen ee falastiin maalin kasta boqolaalka muslimiinta ku baabi'inaysa marasta ah oo wax aada looga tiraanyoodo ah oo sidaa u xasuuqaya ayagu saaxiibbay leeyihiin dhaqaalahay wax ka siiyaan qalabka ay muslimiinta ku leynayaan bay wax ka siiyaan way la socdaan markaasa waxaad ka sugaysaa inay marka dowlad islaam ay noqdaan oo dad muslimiin ay matalaan subxaana allah marka arrintaas waxay u baahan tahay hurdada in laga kaco dadka arrintaa ka shaqaynaya ee doonaya turki inay noo islaamiyaan dowladdiisa aan fahano meeshay noo wadaan iyo haadaanta ay noo wadaan inaan fahano muhiim wey waxaan siinayaa markan sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka dowladda turkiga iyo siyaasiyiinta soomaalidaba waxa ay sheegtaan in turkidu ay caawinayaan ummadda soomaaliyeed oo gurmad ay u fidinayaan ka waran ummadda muslimiinta ah ma lagu siri karaa sheegashada gurmadka ay turkidu leeyihiin ummadda soomaaliyeed ayaan u fidinay oo aan u imaanay xilli wadamada dunida ay ka jeesteen maxayna tahay sheekhanaa sababta turkigu uu u laayo dad beeraley ah xilli aan ognahay in turkidu dhaqaalaha soomaaliya uu cuuriyaaminayo bal la siiyey in kheyraadkii badda sidoo kale dhaqaalihii muqdisho sidoo kale ilihii dhaqaalaha muqdisho isaga ayaa gacanta ku haya
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله waxaa adduunkan yaalla waa xayaa waa ziina iyo qurux wax qiimaa ma laha wamaa cinda allahi khayr waabqaa waxa alla agtiisa yaallaa khayr badan oo baaqi ah liladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakaluun dadka waxaa lagu xirayaa rabbigood iyo aakharo adduunkan baa laga suhdi siinayaa si ay dad qiimo lehoo dhisan ay u ahaadaan oo fikirkeedu fog yahay mabaadi'doodana ilaashanaya dad iska haya raacahoo wixii loo sheega qaadanaya maaha iska khadaacmaya turkiya muslima dalka usoo gurmaday dad ku khadaacma ma ahan muslimiintu ama mu'miniintu ma ahan dad ku sirma hadallada beenta ah ee boorarka beenta ah ee meelaha ku qorqoran iyo laayaxaadka dadka lagu lugoynayo gurmad gurmad iyo waxaas waxba kama jiraan min sifaati اlmu'miniin waxaa ka mid ah cadowga ee ku soo duulay mabaadi'dooda iyo jiritaankooda iyo qiyamkooda iyo akhlaaqdoodaba inay ka aargoostaan in xagga la iska dhigo shicaaraadka beenta ah ee ummadda lagu lugoynayo turki baa idiin soo gurmaday oo muxuu ahaa adinka idiin danqanaya oo gurmad idinkugu yimiday ee intaasoo qaarad ka xagga ka yimiday oo adinka nabaddiina ilaalinaya iyo barwaaqadiina ka shaqaynaya howlaha noocaas ee ummadda laga dhaadhiciyey inay wax feelsaa tahay ayaa inay yaqaanaan baa la rabaa muslimiintu oy cadowgooda iyo gacalkooda kala yaqaanaan marka dhacdada ka dhacday hadda ayaa daraad meesha baqdaad tuulada yarta ah tuula xeebta webiga ku taala jiinkiisa oo udhexayso afgooy iyo balcad udhexayso waa tuulo aada u yar oo dad masaakiin ay degaan inta la tegay baa la duuqeeyey cagta la mariyey marka maxaa loola jeedaa marka ahdaaftoodii bay xaqiijinayaa nimankaanu dadku ayagaan fahmayn mooyaane nimankan warkoodu waa cad yahay waana dhan yahay laakiin waxaa dagmaya waa muslimiinta oo hadda ku banaanbaxaya annagu shabaab miyaanahay maxaa noolaynaya annagu ma shabaab aan nahay maxay noo dilayaan turkigu ma shabaab baan nahay bay leeyihin fikraddaa marka khaldan ee dad mujaahidiina iyo dad shacaba oo kala gooniya waa waxay gaala noo samaysay waaye waa khadaacay nagu sameeya may kamid taha umma muslima waa umma muwaxada midaysan umana kala qaybsamaan mujtamac madani iyo caskari ma lahan wax la yihahdo mujtamac almadani dad rayida oo shacaba iyo mujtamac iyo caskari iyo dabaqa caskariya waxa la yidhaahdo waa beenta ay anaga noo dhoodhoobeen oo lagu sirmaya ka mid ah ayagoo marka hadaf bay leeyihiin inay xaqiijiyaan bay rabaan oo muxuu yahay shareecada ilahi inay baabiyaan bay rabaan shareecadaas baabi'inteeda marka wasaa'il badan bay u marayaan dhaqaalaha in la dadka laga eh, xanibo oo laga baabi'iyo dhaqaalaha kowka ah dhulka marka maxaa loo baabi'inaya tuulada maski masaakiintu degan tahay maxaa laga rabaa wilaayada hadda aan joogno ee la yidhaha shabeellada hoose waa meesha ugu wax soo saar badan soomaaliya waaye turkina waxay la dagaashan yihiin dhaqaalaha soomaaliya iyo maraykankuba waad garanaysaan ayagoo beer duqeynaya dad beeraley laynaya waad aragteen intaasoo jeer baa lasoo eh, cardiyey ayagoo dad beeraley duqeynayo laayo baabi'inaya oo beerahooda waraabsanaya oo iska shacaba sababtu maxay tahay marka loo duqeynaya beero waxaa weeye dhaqaalahaas lasoo saarayo ayay duulaan ku yihiin gaalo oo dhan turkina kow buu ka yahayba marka dadkaas wax soo saarka sameynaya een qaxootiga noqonayn ee ayagoo isku filan ee ummadda usoo saaraya cuntadii iyo qudaartii iyo wixii loo baahnaayo o dhan ayaa la rabaa in inta la laayo inta kalena ay ka cararaan meesha xeryaha isku shubaan ay ka fureen meelaha magaalooyinka waaweyn sida xamar iyo kismaayo iyo baydhabo iyo ay ka samaysteen oo dadka laga dhigo dad ee qaxootiya laaji-iina oo waxba haysanin oo loo talin karo marka dadkii inay fahmaan baa la rabaa marka cadowgaagu inuu maalin walba ku dilo adigoo gacmo raaraca iyo adigoo la dagaalamaya oo alla agtii ajir uga helaya dagaalkiisa ajir xisaabanaya ayuhumaa yaa anfac badan marka bulshada marka waxaan leenahay dare- dareema waxay dareensan yihiin cadowgiinu cadowgiinu idinma kala soocayaan shacab iyo shabaabna idinma kala yaqaanaan cid kastoo wilaayaadka islaamiga shareecada islaamka u hoggaansan ku- ku dhaqmaysa u xugun tegaysa iyaga waa cadowbay ku tahay cid kastoo wax soo saar samaynaysa oo isku filnaansho ummadda u horseedaysana ma ogola ayagu ummadda marka intii tuulo tuulo loo baabi'in lahaa inay inta gacmaha isqabsadaan ay cadowgooda u midoobaan ay jihaadka markaa galaan ay xoolahooda ku bixiyaan oo ay ayagoo markaa qoryahooda wato ay shahiidaan baa u fiican de maalin walba maxayda maxay galabsadeen ilmo yaryaro sideed jir sagaal jir lix jir kow iyo toban jir Eh, ayaa he- hebel hebel hebel waa sagaal jir waa sideed jir waa toddoba jir waa lix jir baa laleeyahy islaam waa yeela iyo islaamo kaloo eh, eh, dhe- eh, dhexdhexaada kulli waa la laynaya Eh, cid la dhaafayaa ma jirto turkigu masaalix buu ka leeyahay soomaaliya mid dhaqaale iyo mid ciidan iyo mid siyaasadeed iyo wax iyo afkaar buu eh, fidinaya calmaaniye ah turki de waa laga sheekeeyey inuusan islaam shaqa ku lahayn mabda'an calmaaniga ahayd nidaamka hadda ay ku dhaqmaanna waxaa la hirgeliyey kun sagaal boqol afar iyo labaatankii ayaa la aasaasay mabda'a calmaaniga turkiya maanta hadda aynu kula dhaqmayso waa kamaal asaas turkiya wixii uu loo aasaasay oo nato ay aasaasta waaye xubina uu ka noqday xilligaas meeqaa laga jooga kun sagaal boqol iyo labaatan iyo afartii meeqaan ka joogna hadda waa imisa boqol sano waaye nin boqol sano marka gaalnimo ee adduunka ku waday in maanta lagu yidhahdo waa muslin ee nidaamkan calmaaniga ee turkiya hadda ka jira ee xilliga intaas soo socday ee baabi'inta islaamka oo kuwoodii baabi'iyeen dadkoodii laayeen ma kaagay dhaafayaan kaagamay dhaafayaan turkiyiinta iyaga muslimiinta ahaayee ayagu ay ka dhasheen oo qaraabada la ahaayeen bay baabi'iyeen oo eber laga dhigay diin darteed bay u baabi'iyeen maanta ma soomaali ayaa turki u naxaya waa ka ciidanka u tababaraya lagu lay lahaa oo hubkii lagu lay lahaa wada oo diyaaradihii u keenaya darooniska ahaa oo aan loo duqeyn aan meel loo loo meel dayin buu du- duqeynaya marka sugi maysin muslimiin haddaad tihiin in gaala idin kala saarto eh, nin mujaahida oo jihaadaya iyo nin eh, isagu beeraley ah oo amaba xoolo dhaqato ah kala ma soocayaan
aad baad umasantahay sheekh faarax Wa- waxaan ku laabanayaa in uh, cabdulaahi axmed duqeymaha waxoojinimada ah ay geysteen dhowaan diyaaradaha turkiga ee dadka badan ay ku la-deen ilaa iyo hadda dowladda turkiga kama aysan hadlin maxaa u sabab ah Eh, waxaa u sababa horta macnaha dowladda turkiga inay ka hadasho maba ahaba sababtoo ah kuwii ay ka dhasheen aan ka hadlayna soomaalida ahay ma garate sababtoo ah hadda waxaan akhriyey shirku markuu dhacay qoladan hadda soomaaliya maga- magaca dowladnimada ku qaraabata waraaqay soo qoraan hadda waa hayaa warqadda waa hayaa eh, internetkana waa laga heli karaa waxay dhaheen macnaha dad argagixisaan hadlayna marka laba saac haddaan hadda qadana qaldanin laba saac saddex saac kabacdina dadkii meydkoodii iyo carruurtii iyo ilmaagihii iyo muslimiinta la laaya waxaa la geeyey magaalada xamar marka kuwii ay ka dhasheen aa dafirsan dee marka ayagu turkidu inay ka hadlaan wax weyn ma soo kordhinayso because turkidu libyada kusoo laayeen syria kusoo laayeen waxay kusoo laayeen ciraaq ay kusoo laayeen marka waxba ugama duwana waxay hadda uga duwan taha ma jirto midda kalena waxa weeyaan qofka haddaan dadkii asaga uu ka dhashay aysu hadlaynin qof shisheeyahood ajanabi yihiin macnaha hadalkiisu wax badan macnaa ma soo kordhinayo marka waa masiibo kulley dadkaasna ilaahay samir iyo mahas iyo oo naxariisto laakiin turkidu ayaga dadkaas hadda ay dileen macnaha ay laayeen masaakiinta dee wax uma arkaan islaamnimo xataa uma hataa hataa islaamnimo xataa uma qarsana macnaha in xataa dad muslim oo la dilay xataa inay yihiin xataa ma uma garawsana xataa sababtoo ah dee leeyahan kuwii hore leenayo uma fiicna ma garata midda kalena ee reer galbeedku gaalaba ha ahaadaanoo dee macnaha wadda dad gaala ha ahaadaan laakiin kolley de wixii taariikhi qorma inay yihiin og yihiin waxaana wax taariikhi qorma inay tahay oo yooma meel ayaan qofkii ilaahay gaarsiiyo ama qofkii dee ilaahay waqtigiisa uu joojiyo la dhihi doono maalintaas meeshaas dhibaa ka dhacay waxaana geysta dadkaas iyo dalkaas iyo dowladdaasaa geysta la dhihi doono turkidu laakiin ayada sababta aysan arrintan u sheeganaynin oo hadda ay u sheegtay isra waxa weeyaan ma garaawsanaa kow dad inay laysay hadday laysana waxba lamaha waxba macnaha wax macnaha kusoo korinaysa malahan reer galbeedka gadaal ka taagan macnaha oo waxaan wax walba jirimahay geystaan reer galbeedka gadaal ka taagan marka dunyadana dee macnaha maanta waa ilahay ka sokow macnaha dad unbaa qalinka u haaya marka dadkii qalinka haayo wax qoraya sax iyo qalad qorayana way ku taageersan yihin waxay sameynaya inay sameynaya inay sameeyaan marka marka saasaan isleeyahay si marka loo fiiriyo in soomaalidu markay imaanayeen turkidu in waxyaaba kala duwan bay ka aaminsanaayeen ilaa iyo hadda soo lama oran karo ilaa xad marka si loo fiiriyo in in soomaalidu wax badan kama oga turkiga inay caawiyaan yuhuudda kana tirsan yihiin nato wax badan soomaalidu kama warhayaan soo lama oran karo
horta markii laga hadlaayo wax ogaanshaha wax ogaanshaha labaa lagu ogaadaa oo qofku inuu asagu intuu wax akriyo wixii adduunka jira oo akriyo waa lagu ogaadaa maamul dowlihoo jira iyo nidaam systemhoo jira inuu dadka macnaha uu baraarujina waa lagu ogaadaa ma garata marka horta soomaalida haddaana anaga midda ah ee dhibaatada uu turkigu adduunka geysto yuhuudda uu taageero hadda maqaala la soo qoraya shalay asbuuci hore maqaala reer galbeedka soo qoraayeen waddanka koowaad oo qudaarta iyo waxyaabaha fahakaysigaa geeya turkiga u ahay maxaa layihahdaa ishaga yuhuudda u geeya marka annaga soomaali haddaan nahay dowladnimo nama hayno dadka baraarujinayso macnaha dadka macnaha wacyigooda kor u qaadaysa ma hayno dadka soomaaliduna xoogaa waa iska dad iska laablakaca ku badan oo macnaha markii la yidhaahdo oo waddan muslima saas ka dhacday qof kasta qof kasta dadka soomaalida waa iska dadka qalbi fiican waaye macnaha dad uqdad ku jirto macnaha dad xaasniba ku jirto ma dadkii shalay dhahaya difaaca aan saxiixnay waxaan isleeyahay su-aashaan maanta ku fiicnaa lahayd macnaha dhowr iyo labaatan qof oo soomaaliya oo masaakiin oo shacaba oo carruur weliba u badan in gantaan la tala gu dhifto la yidhahda argixisaan leynay ninka haddaysa walaalkay waayo macnaha waxaan u saxiixay wadajir iyo macnaha awood iyo inuu isiiyo warkaas isma qabanayo ismana yeelanayo ismana yeelayo marka anigu kulley su-aashaas waxay ku fiicnaa lahayd inay ka jawaabaan dadkii shalaas warqadda waxa u saxiixay haddana dadkii markii lalaaya yidhaahday argagixisaa aan laynay xataa waxay gara waayeen inay dhahaan qaladaan samaynay oo arrintii waa ka noqona xataa hadda soomaalidu kuwa soomaalida dowladda sheeganaya way gara waayeen inay ka noqdaan oo ay dhahaan warniyo information qaldaana la siiyey informationkiina waa soo saxnay ilmiya naga lalaayay waa ka xunnahay macnaha xataa inay dhahaan xataa way garalaayihiin macnaha dee kuma dhacaan waaya gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay markaana qaar ka mid a dhegeystayaasha warbaahinta alfurqaan ee baraha internetka kala socda iyo aragtidooda ku aadan xasuuqa dhowaan dowladda turkiga ee ka geysatay gobolka shabeellaha hoose ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ikhwaani fillaah doqeynta turkiga uu geystay horta waxaan u arkayaa doqeyn qalad ah oo dad muslimiin ah lagu baabiyey oo gardarra ah inay tahay aan u arkayaa tan kale ikhwaani fillah taas horta wax hadda shaki ku jira ma ahee oo ma qaldan tahay ama ma saxan tahay dad muslimiin ah in la baabi'iyo oo la duqeeyo oo guryaheeda laga tago oo masaajidka laga dumiyo markay carareen haddana ayagoo caruur ah oo dumar ah oo loo jeedo la duqeeyo maxay ugu duqeeyeen dad muslimiin ah oo shaab ah si bareer ah taas way iska caddahay waxay ogyihiin turkiyada inaynan jirin cid la xisaabtamayso oo kula xisaabtamaysa dadka muslimiinta oo maxasta oo baabi'inayaan dadku cid kula xisaabtamaysa inayn jirin ayay dareemayaan ay ogyihiin markii laga reebo mujaahidiinta allaha ilaaliya mujaahidiinta keliya ayay leeyihiin dadkani way u dhiidhin karaan dadkaasin dagaal ay kula jiraan waad ogtahay labaatiyo afar saac meeshii laisku arko laisma cafiyo marka ee, taas horta waxay ugu dhiiradeen oo haddana ay kuwii ma- ayaga makoroof u ahaa ay leeyihiin shabaab baan xasuugnay oo aan baabi'inay ay u leeyihiin way ku tusinaysaa oo meesha waxaa ku jirta asigana wuu baabi'iyey kuwii kale makroofka ahaayana wa- way u hadleen hadday ogaan lahaayeen dad la xisaabtamaya oo maxay yihiin waxaan maxay ahaayeen waxaan idinka waday ani waxaan idinma dirin calaa aqali taqdiir dhexis hadday ogaan lahaayeen dhibaatadas ma geysan lahayn marka ee, waxaa kale meesha ka caddan xumada iyo liidnaanta iyo dulliga oo kooxdan ay leeyihiin dadkii wala- oo ay la dhasheen oo walaalahood ahaa oo la baabi'iyey oo waxba aan galabsan oo guryahoodii looga tegay oo masaajidkii laga dumiyey oo caruurtoodii la laayay oo dumarkeeda la dumarkoodii la laayay yay leeyihiin shabaab baa la laayay ayagaa la baabi'iyey saaxiibada caalamiga laayay turkidii oo aamusan ayaa xeer waxay gaareen inay ku faanaan oo dhiiggii muslimiinta oo shacabka ahaa oo caruurta ahaa oo loo jeeday inay dhiigoodii ay ku faanaan oo ay ku tilmaamaan in mujaahidiinta ay baabi'iyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, sidee u aragtaa kow iyo labaatanka ruuxeed ee runtii turkiga u duqeeyey haddee maxaan u arkaaba waan ka sugayay bay turkiya dowladda ridada turkida ah iyo tan ridada soomaaliyeed afka soomaaliya ku hadasha oo murtad garguurta ulahayga u yahay intoodayba waan ka sugayay tan iyo tukafool xun ay sameynayaan oo waxay ka sharaf badan tahay maalin walba dhiig muslim bixiyaane marka waxaan leeyahay waxaan ka sugaynay waaye dee nabar aad filaysa nahday marakawa saasaan ugu gudbaya Eh, tan kale inaysan shacab iyo shabaabo aysan wax u kala ahayn keliya wax ay raadinayaan ay tahay nuurka ilaahay bis inay dumiyaan Eh, dadka muslimiinta ah, beeraleyda ah, dadka muslimiinta ah oo oo masaajidada ku dadka muslimiinta ah, waxaan kulligood waa inaysan magaca unbay raadinayaan mooyaane lama kala soocay dadka muslimiinta ah kuwa shabeelle lagu- shabeellada hoos lagu duqeynayo kuwa jilib lagu duqeynayo eelcadda lagu duqeynayo kuwa saakow lagu duqeynayo kuwa sarag lagu duqeynayo kuwa furmaha hore ayagoo jooga ee lagu raadinaya duqeyn kulluhum waa wada hadaf marka waxaan leeyahay kan shacabka is- ee, iyo kan oo maxay tolle ee, maxay tolle ee, fariinta joogaba gaalada isku mid ay u yihiin gaalada qofkii yidhi ilaahay baan rumeeyey kelimada tawxiidkana ku hoos dhaqmaya runtii hadaf unbay u yahay laakiin magac unbaa iyo maga- madax unbay ini silaxaan waxaan leeyahay marka gaaloy waa murtadiintan waan ka sugaynay tan iyo toka fulxun bay soo wadaan way sameeyeen horay u sameeyeen ciraaqi shaam bay ku sameeyeen dhulka muslimiinta ay ku sameeyeen maalin walbay masaakiin duqayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu niyahow horta dadka meesha ku shahiiday horta ilaahay ha u naxariisto carruur iyo haween iyo rag iyo duqeyba laakiin dowladda horaan bay ahayd dabadhilif ay gaalo u ahayd ee tii soomaaliya ay ka daran tahay hadday muslimiintii falastiin ay ogolaatay in la gumaado la laayo hadda muslimiintii soomaali in la laayo maxaa u diiday inay ogolaato sababtoo ah waa wada muslimiin ogoleyba muslimiin kasoo horjeeday marka dadka lagu camcaminaya koofiyad muslim maaha turki maaha ee marka hal meelay muslimka aaga soo warje- ay- ay aaga soo jeedeen iyaga iyo maraykankooda iyo iyo murtadiintooda dad kale laayana shabaab ma ahayn ogolba shabaab looma socnin muslim baa loo socday shabaab marka waddaa laga dhigtay waddo shabaab aan u soconaa waddo loo maray ka dhigtay marmarsi marka shabaabna waa muslim dad kale laayana waa muslimiin haddee uma xuma muslimiinta iyo falastiin oo israa'iil saa u gashay tabtiyo waxba isma dhaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan uga xumahay dadka meesha lagu gumaaday aad baan uga xumahay ummadda muslimiinta oo meesha lagu laayay ilaahina ha ka aqbala shahaadada waxaan u arkaa turkigu inuu dadka shacabka soomaaliyeed oo saas u hoos xasuuqo inay tahay arrin ay raalli ka yihiin ridadu maxaa yeelay waxa ay kula heshiiyeen ayaa waxay tahay heshiis baan la galna ayay yidhaahdeen waxay kula heshiiyeen waxaa waaye inay laayaan shacabka muslimiinta ah khayraadka muslimiintana ay gurtaan waxaa sabab u ah oo kuu muujinaysa inay sidaas ay tahay waxay sheegteen inay laayeen argagixis ay laayeen shacabka soomaaliyeed argagixisa miya way sheegteen kuwii oo heshiiska la galayo dowlad isku tilmaamaya ayaa sheegtay haye waxay muujinaysaa marka arrin oo laga shaqeeyey oo in badan laga shaqeynayo laisla ogyahay inay tahay ayay muujinaysaa waxaa waayey shacabka soomaaliyeedna waxaa waaye inay ku baraarugaan inaysan gaaladu kala jeclaynin mid ka fahmay oo qoraga haysta iyo midkaan fahmin kalama jecla asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaan firkii ka dhiibto duqeymihii wuxushnimada ahaa degmada baqdaad duqeymahaasi waxay ahayn duqeymo arxandaro ah oo dad marasa oo masaakiin ah oo dumar iyo waxaweyaan caruur badan lagu xasuuqay oo waxaweyaan waxba aan galabsanin duqeymahaasi ujeedkooda waxaweyaan waa si loola diri lahaa islaamka iyo ehelkiisa duqeymahaasi waxaa geystay diyaaradaha waxaa weeyaan turkiga oon ognahay inay ay qeyb ka yihiin hamlada lagu soo qaaday waxaa weeyaan wilaayadka islaamiga dalka soomaaliyana ka wada waxaa weeyaan boob hantiyadeed iyo bililiqo waxaa weeye ku hayaan ganacsiga ummadda waxaa weeyaan soomaaliyeed oon ognahay in la wareegeen dekedii iyo garoonkii iyo meelo badan oo kale marka waxaa weeyaan dhibaatooyinkaasi falka gurcan bay qeyb ka tahay tanna oo waxaa weeyaan dhibaatooyin turki geysanaya ayay ka mid tahay kuwan iyo kuwo kale oo ka horreeyey oo dadba masaakiina u geystay waxaana caddayn u tahay cadaawadiisa fikirkeeda ka dhiibto duqeynta xumayd ee dowladda kufaarta turkiya ee ka geysatay tuulada baqdaad aadan ugu xumahay shacabkii halkaas loogu laayay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo sida ognayaba dowladan kufaarta turkiga waa dowlad aad iyo aad u naxariis daran maanta haday ahaa lahayd dad naxariis leh amase oo muslimnimo ka muuqato waxay garab siila reer falastiin duqeynta maanta soomaaliya u geysatayna waxaa looga baahnaa inay yuhuudda duqeyso oo maanta reer falastiin garabkooda istaagto laakiin waxaas may sameynin halkaasna waxaa ka arkaysa xaasnimada iyo cadotinimada ku duugan urdugan walaahi aadan u xumay waxaas dhacay marka soomaalidana waxaa leeyahay ishiina waa aragtee maqalkiina waa maqleen turkiga hadda maanta ka bacdi cadow muu leeyahay mise waa dad walaalihiina idinkaan in rabaa jawaabta bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alay wasalam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abu maryam adiyaad barnid salaamay cabd alfurqaan jasaakum allahu khayr weynaad wanaagga iyo khayraadka aad haysaan aad baan idinku ducaynaynaa idinku hambaliyayna inaad islaamka u haysaan iyo warka fiican iyo kelimaadka wanaagsan muxaadaraadka iyo khayraadka oo dhanba hadaa naftideeda ka dhiibto hawshaa uu turka u geystay waa aad iyo aad xasuuq xun weyn waana niman ilaahay diintiisa ka xiriir furta oo baalimiin oo waxay doonaan samaynaya oo aan waxba samaynin taariikhdoodana waa naga xaba dhegeysanaynay waa niman xun waxaa weeye isqarinayo oo multabisiina wey mutalabisiin oo dadka qaar moodaya inay baiska dhigdhigaya islaam wuxuu talayn laakiin waa gaalo waaweyn ilaahay baana na habaabiyo ilaha jibiyo ilaahay subxaana watacaala waxa weeye baynu baryanaa inuu ilaahay subxaana watacaala dhulka la gooyo waxaan leenahay waa waxa weeye qof kastoo muslim ku waajiba inay jihaadka taageeraan nafiyo maalba goobaha jihaadka la buuxiyo waxa weeye dulmiga alla iska dafciyo in la iska dafciyo waa shay sharciya la iska celiyo dulmiga gaal wado dad masaakiina oo dumar iyo ciyaal u badan saa loo xasuuqay dulmi weyna ay galan weyn markaa waxa weye shaygaas waxa weye de in laga argo waxaan leenahay waxa weye islaamkana ilaahay subxana wataala hawajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeda dowladda turkiya oo dad masaakiin oo sooman sodomey ah ee ku dul burburisay majaajidka iyo guryahooda oo haddana qolada dowladda sheegata ay ku faanto ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala turkiga iyo dowladda kuwa sheegtaba oo soomaalida ah ilaahay inuu masiibo deg deg ee ku rido oo deg deg ah dadka masaakiintana oo meesha ku dhintay eeladooda iyo qaraawadooda ilahay waxaan u baryaynaa in qulubtooda u dejiyo iyagana ilaahay u naxariisto kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka baraha internetka kala socda warbaahinta tan alfurqaan iminka aan siiyo qaar ka mid ah haweenka ku nool gobolka shabeellaha hoose oo iyaguna si kulul kaga hadlay xasuuqa ay geysteen diyaaradaha dowladda turkiga waaya kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka ku nool gobolka shabeellaha hoose walaalihii lagu laayay tuulada baqdaad lagu laayay ee gaalada maxanada ee dabaqoodhiga turkigu ay kuldaayeen walaalihiinii muslimiinta ahaa ayaan maanta maxanada yaan ka siiraanhaysanahay una dirayna taxsi dadka turkigu inaga laayay waa diina turkiga ku maqane waa inaad kasoo aargudataan ood kasoo diinta aad kasoo qaadataan garabna waa inaad siisaan diintiina iyo maxaanada dadka maxaanada u halgamaya magacayooy waxa weeyaan hinda cabdulaahi baa la yidhaahdaa kule habar dugaag oo dhan sukaay soo bahaysteen birmageedada inay laayaan mujaahidiinta meelay degan yihiin way ogyihin meesha degan yihin kuma soo hagaagayaan waa fuleeyo waxa la yaala waxay yihiinna malaha maaragtay awlaada iyada iyo berimageydada iyo gabdhaha umulaha iyo maatada yaryar bay maaragtay fulinimo waxay ka qabaan ay maaragtay ay diyaaradahooda usoo ijaaranayaan marka waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa gaalo iyo gaal raac inuu ilaahay baabi iyo xaasan gurguurtanaya waxaan ka leeyahay ilaahay rabbi subxaana watacaala sarwajiga inay mujaahidiintu ka saaraan intii lasoo qabta sarwajiga inay mujaahidiintu ka saaraan bal ilaahiga weyne waaxidkaan ka baryayaa ilaw gaal raaca baabi ilaw maqaarsaarka baabi ilaw islaamka guule ilaahu ay makaan oo islaam joogo ilaahu guule ilaahu islaamka guule ilaahu gaalada dulle ilaahu islaamka guule gaalada dulle baanu leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay maaragtay maqaarsaar warba sarwajiga laga saaro mid walba waan ku dhowahay idaacadda alfurqaan magacay waa umu xabsa wallaahi darankaygu aad iyo shucuurteyda walaalaha muslimiinta ee lagu laayay turkiyadu ku laayeen tuulada baqdaad aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aadna waan uga muruganaynaa waxaan la qaybsanaynaa walaalihiina muslimiinta ee lagu laayay ee uma turkida ku duqeeyey si aad iyo aad ugu duqeeyey aad ayaan uga xunnahay waxaana turkidu yihiin dad calmaaniyiina oo maraykanka la walaalo ah maraykanka ayuu la walaalayahay isaga iyo maraykanku waa noo sameeyeen annaga haddaan nahay muslimiinta ku nool wilaayainka islaamka
magacayga waa musudiir run ahaantii shucuurkeena ma ahan mid la sheegi karo waxa weeye dowladda turkida waa dowlad cilmaaniya waa dowladaha caalamka ka jira agtarkooda dowladda ugu wuxuushnimada badan leh waa dowladaha islaamka isku sheega dowladda ugu xuno ugu liidato waa dowlad calmaaniyada eeg dhibkay ka geysata suuriya eeg dhibkay ka geysatay ciraaq dhulkii ummadihiio idhidul way soo baabi'isan iminkana innaga ayay noo soo jahaysatay biidnillaahi tacaala waana iska celi doonaa waana la dagaali doonaa waa ku dhawaa idaacadda islaamiga alfurqaan magaceyga waa saabiriin insha allah tacaala waxaan leenahay xasuuqaad ku geysateen ku baabi'iseen gantaalada dadkeena soomaaliyeed iyo caruurteena waa mid insha allah tacaala idinkaga idinkaga argudi doono oona idinka aarsan doono insha allah waxaa ogaataan dowladda turkiga ridada waxaa ogaataan inaan nahay dad muntaqiimiin oo argoosto insha allah waan idinka argoosan doonaa biidni illaah بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله magacayga waxaa leedaha uma saxiib waan ku dhowahay ilaacadda ilaahay waxaan ku mahadin ilaahay subxana watacaala na siiyey warbaahinta islaamiga ah ee meel walba noo gaadhsiinaysa codkeega shay kastoo khayrana na soo gaadhsiinaysa inta markaan ka gudbo maanta kule waxaa la isweydiinaya waxa weeyaan xasuuqi foosha xumaa ee tukriga cadowga ilaahay ah uu u geystay masaakiinta dadka masaakiinta taasi waxay noo muujinaysaa tukrigu inuu yahay horta marka ugusa kufaar inuu yahay muslimkana cadaawad xeel dheer oo fog oo aan hadda bilaabmin uu u qabo oo uu xilligu soo bilaabnayn la wada garanayo ilaa maalintii uu yidhi ha lagu bedelo aadaamka af turkiga oo yaan la arkin meel qur-aan lagu akhriyayo oo yaan la arkin meel maxaan ku dhahdaa shacair islaam lagu muujinayo maalinta laga bilaabo ilaa maanta waxa weeye ninkaas nin gaalnimo u banbaxay islaamna aan arki karin muslimna aan arki karin midda labaad ku qulaabta oo sheeganaya inuu wato magaca muslimka mana aha muslim bismillaah murtadowhu guriba maanka kaxadaye murtad macnaa waa xasan garguuti murtadowhu guriba maanka kaxadaye miyir malihidoo meel xunbaad maraada saartaaye mooradu markay marhataad mid iyaa magaacu dhiibtaaye meermeerka iyo waxaad taqaan ma labsi shaydaan mihigiyo muusafanaad magaan ka duuntaaye murugaadu muujisaa maytaad meel xun yuururae meelaana mudanayaad midigta dhiibtaaye maaleeye iyo waxaad nuugaysaa midda gaalada maalmuunbaa adduunyadan lagu mushaaxaye maalintii mawla loo tagee muran la-aaneeda mudanow maxamed maalintii madaasha loo yeedho muuminiintii rumaysay maalintii midigta loo saaro maykaaliyo maraykanba admela joogsani mimbarka markuu koro mariidkii marinka ka leexshay kuma arag haygu meerin markuu muranka ku dhiibo oo mawdkiina midida madaxa loo saaro maykaaliyo maraykan baad meel la joogsaniye maradaada daahiri intaan malagu ku yeedhin maradaada daahiri intaan malagu ku yeedhin gebagabadii cabdulaahi maxaa dadka soomaaliyeed kala gudboon mowqif ahaan turkiga dadka turkigu macnaha kulli ma dhihi karo laakiin dadkiisa macnaha dad waxa waaye xirxiran haddaad tiraa soomaaliya soomaaliya xataa meel ku taal ma yaqa- ma yaqaanaan meel ay ku taal adduunka xataa kama yaqaanaan turkiga yaa la aaminin caybeena macnaha dadka dadka shacabka turkiga nacayba in ahna ma kama hadlaya ani waxaan ka hadlaa macnaha sistamka dowladnimada ee turkiga wax soomaaliya wax dana u haya malaha soomaaliya waa ka shaqaystaa soomaaliya maxaa soomaaliya hadda maxay u- turkiga maxay u dhoofisaa waxba ma dhoofiso ayadaa waxa keenta soo mogid waxa waxa soomaaliya laga- waxa ayadaa waxa keenta heer xataa waxay gaareen xataa daawada Sooma- turkiga laga keeno af turkiga lagu qoraa qofka af soomaaliya soomaaliya jooga af turki wax ku qo- ku akri kara ayaa waaya marka waxyaaba badan oo u baahan wax laga xishoodo ayaa jira marka soomaalida ilaahay ha u naxariisto hana baraarugaan dadka soomaalida dib ha usugu noqdaan safaaradda meesha ka dhisay laga dhisay oo hadda shariif sheekh axmed oo siiyey meesha ciidanka mariniska soomaaliya uu lahaayo xeebta ahayd adduunyada waxyaabaha mamnuuca ka ah waxaa ka mid a xeeb in laga dhiso safaarad laga dhiso meel xeeb ah macnaha waa aqliga xataa fiiri adduunka oo waxaan weligii hore ugu dhicin marka soomaaliya inay qabsato ay ku socotaa ama dhaqaalahaan ha ku qabsato ama siyaasadahaan ama haddii loo baahdo xoog haddii loo baahdo xoog inay ku qabsato hal midoo kale haddaan ku darana hadda waxaan dhahnay waxaa la yidhi soomaalida difaacaysaa turkida dhaqaalaha ugu badan iyo bariga afrikana waxay la leedahay iyo ganacsiga ugu badan etoobiya la leedahay marka adduunyada interest waay qof kasta dantiisa u wataa marka annaga soomaali haddaan nahay waa inaan danteenna iyo jiritaankeenna dib uga fikirnaa insha allah aad mahadsanta cabdulaahi gabagabadii sheekh faarax dhankaada ummadda soomaaliyeed maxaad fariin ah usoo jeedinaysaa oo maadaama dowladda turkiga ay bilowday inay si ba-an u gumaado ummadda soomaaliyeed muslimiinta oo dhan waxaan leenahay gacmaha isqabsada cadowgiinana u midooba ummaddana inay aargoosato waxaa ugu imaama nabi maxamed baa imaam ugu ah hoggaan ugu ah calayhi salaatu wasalaam oo markii xamse la googooyey mutla lagu sameeyey wuxuu nabigu ku dhaartay inuu ugu aargudayo toddobaatan isaga eh, toddobaatan kale in la jarjarayo jirkooda mutlada un baa laga diiday lagama diiday intisaax lama diidana marka nebigu wuxuu markii eh, la dilay adeerkii xamsa toddobaatan baan ugu aargudayaa oon jarjarayaa beerkooda bannaanka soo dhigayaa buu yidhi marka de maxay ku dareensin marka inuu ficil qofku ficila uu leeyahay uu dareen leeyahay danqanayo dhaqaaqayo oo dhibka gaara muslimiinta uu ka danqanayo ee aslanna intisaar la sugi maayo in la aargoosto ilaa la midoobo maalintii shacabka dadka lagu sheegayo ee muslimiinta ay la dagaalamaan turkiya cadow iyo maraykan markaasaa nasri la helaya oo la nasanayaa oo la guuleysanaya inta la leeyahay shacab iyo eh, eh, shabaab ayaa daga- shacabku dagaal kuma jiro aslan nabadna la heli maayo lana heli maayo eh, muxuu ahaa eh, barwaaqo walaa aakhirana jana la heli maayo marka ha baraarugin muslimiintu aan leenahay Eh, jazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina maxamed aad baad umahadsantahay sheekh faarax guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsanaa turkiga iyo taariikhdooda guracan iyo dhibaatooyinka soomaaliya ay ka geysanayaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan oo barnaamijka noo fududeeyey sidoo kale waxaan u mahad celinayaa oo barnaamijka ka qayb qaatay culimmada kale ah sheekh cali katiin iyo sheekh faarax aqoonyahanka cabdulaahi axmedna oo marti ku ahaa barnaamijka waa uu mahadsan yahay dhegaystayaasha idaacadda ayaa sidoo kale ku mahadsan ka qayb qaadashada iyo dhegaysiga barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون